kulanti wacan oo wanaagsan waa shan iyo tobanka bisha setembar sannada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wafdigii uu hogaaminayey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo shalay gelinkii dambe ka anbabaxay magaalada muqdisho ayaa si diiran waxaa loogu soo dhoweeyey magaalada boraasalis ee dalkaasi biljimka halkaasi oo lagu wada maalinta beri ah inuu ka furmo shirkii new deal ee looga hadlayay dibudhiska dalka soomaaliya madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa si diiran waxaa ugu soo dhoweeyey baraasalis madaxda dalkaasi biljimka iyo sidoo kale ururka midooda yurub iyo safaaradda dalka soomaaliya ay ku leedahay magaalada baraasalis kamaal daahir guutaale oo ah agaasimaha madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha halkaasi uu u tagay inuu ka qayb galay shirka maalinta beriyaha oo ay ku beegan tahay taariikhdu lix iyo tobanka bisha seteembar uu ka furmo halkaasi asigoona sidoo kale markuu shirka soo idlaada kadib kulamo goonigooni ah la qaada doono madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi taasoo looga hadli doono xaalada dalka soomaaliya wafdiga madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa qayb ka ah sidoo kale wasiiradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya marwe fosiyo waxaana shirka sidoo kale ka qaybgeli doono maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya sida puntland galmudug iyo maamulka jubba ee u hogaamiyo sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe oo dhowaan dowlada federaalk ee soomaaliya khilaafyadii kala dhexeeye lagu xaliyey magaalada adis ababa ee xarunta dalkaasi etoobiya xukuumadda soomaaliya ayaa maanta howlihii garoonka diyaaradaha aadan cadda waxa ay ku wareejisay shirkad laga leeyahay dalka turkiga ka gadaal in muddo ah oo garoonka diyaaradaha aadan cadda ay maamulaysay shirkadda s k a xil wareejinta ayaa waxaa ka qaybgalay xubno ka tirsan golaha wasiirada soomaaliya uga horkacaya wasiirka warfaafinta boostada iyo gaadiidka dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi cilmowge xirsi oo uu ku heliyey wasiirka arrimaha gudaha iyo ammaanka qaranka dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdikariin xuseen guuleed xil wareejinta ayaa ka dhacday gegada diyauradaha ee aadan cadda iyadoo ayna kasoo qayb galeen dhinacyada lagu kala wareejinaya ee s k a iyo sidoo kale shirkadda turkishka laga leeyahay ee evorian gebi ahaanba garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaana waxa uu ahaa mid howlihiisii caadiga ah ay ka socdeen mana jirin wax caqabad ah oo ku yimid habsami socodka garoonka diyaaradaha ee aadan caddee xil wareejinta kadib ayaa waxaa goobta saxaafadda kula hadlay dhinacyadii lagu wareejiyey sidoo kale xukuumadda soomaaliya uu horkacayay wasiirka warfaafinta soomaaliya ugu horeyn ayaa goobta waxaa ka hadlay mas-uul ku hadlayay magaca shirkadii hore uga shaqay jirtay garoonka aadan cadda international elbort ee s k a oo saddexdii sane ee lasoo dhaafay gacanta ku hayay howlaha garoonka diyaaradaha ee muqdisho asigoona u mahad celiyay dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa dhankiisa goobta ka hadlay madaxa ugu sarreeya shirkadda maanta la wareegtay howlaha garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ee ka socday dalkaasi turkiga asigoona sheegay in ay sideedda bilood ee ugu soo horreysa horumar aad u ballaaran ay tiigsa doonaan waxa uu sidoo kale carabaabay in shacabka soomaaliya iyo turkiga ay yihiin shacab walaalo ah waxa ayna sheegeen shirkadani maanta lagu wareejiyey garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho in sida ugu dhaqsiyaha badan ay garoonka kaga dhigi doonaan garoon caalami ah ayagoona sheegay sanadka ugu horeeya inay ku qarashgaray doonaan garoonka diyaaradaha aadan cadda international elbort lacag gaaraysa shan iyo toban milyan oo dollarka maraykanka ah wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdulaahi cilmooge xirsi ayaa dhankiisa sheegay in ay soo dhoweynayaan shirkadani la wareegtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho asigoona u mahad celiyey muddadii saddexda sana ee ay soo shaqaynaysay shirkadii s k a ee maanta wareejisay xilka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho cabdulaahi cilmooge xirsi ayaa sidoo kale sheegay in go-aanka lagu wareejiyey shirkadan cusub ee gegada diyuuradaha ee magaalada muqdisho uu yahay go-aan ay qaadatay dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxaa weeye kolley mar walba qof meel ka tegaya iyo qof meel la wareegaya dunida wax caar bay ka tahay nina raalli kama aha in xil laga wareejiyo laakiin go-aan dowladeed weeye wax walbahaarihi ma jiro wax carqalada mayana iman waxay ula kala wareegeen si aan annagii mas-uuliyiinta supervision u samaynayno waayo dana kale ka leeyihiin dalka annaguna cidaan hadda muxuu ahay waxaa iga jooga midigteyda sk bidixdeedana waxaa taagan favori turki munaasabadan maanta waxay ahayd tii aan hore u ballanqaadnay oo ahayd kala wareejinta xilka garoonka aadan cadde international airport ee muqdisho ku yaala waxaan u kala wareejinay labadooda si mas-uuliyada ku jirto oo nadiif ah oo wax arqalada aan lahayn wax yar baa u hadhay saacado kale laakiin waa dhammaynay gebi ahaan intaydii badnayd wax ku yimid oo carqalada haba yaraatee duulimaadkii garoonkana ma jiro waana sidii aan ku talagalnay waxayna ku tusaysaa inaan wixii dowlad ahaan aan serias ka nahay ay hirgelhayaan dowladnimada asal bay u tahay waan ogahay dad badan runtii oo miidyada iyo ay ka mid yihiin websaytyada qaarkood inay wax badan ka been sheegeen marin habaamid badan sameeyeen dad mas-uuliyiin oo soomaali ah aflagaadeeyeen waxaa weeye xaqiiqadu waxay tahay waxaan wax dowladeed wey dowlad baana go'aan ka gaadha cidday siinayso iyo cidday ka qaaday wax ka qaban kara oo kale oo muxuuaha dheh dhexdeeda ka kalluumaysan karaana ma jiraan waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo dowladdu go'aammada ay qaadanayso waa mid iyada ka yimid ogamana laabanayso ciidda caayadeed iyo cid muxuu ahay isku dayda inay ku samayso carqalad waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed meel buu joogo inaan ugu bishaareeyo inay dowladdoodu ay tahay dowlad go'aan leh waxay go'aan ku gaadhana ka dhabayn karta xil wareejinta ayaana ku soo aadaysa xilli maalintii shalay ahaa go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka soomaaliya lagu sheegay in ay dib u dhigtay go'aanka ah in shirkadda s k a laga wareejiyo maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyadoo aanan la ogeyn waxyaabaha soo dedejiyey maanta in xilkaasi si rasmi ah loogu wareejiyey shirkaddan turkiga laga leeyahay halka aad warkaasi kala socotaan waa wardhe rediyo qaar ka tirsan xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa mooshin ka dhanaa xukuumadda soomaaliya waxay u gudbiyeen guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo ayna la xiriirto arrinta mooshinka heshiiska xukuumadda ee la gashay shirkadda laga leeyahay dalka turkiga taasi oo lagu wareejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xildhibaan cismaan aadan dhuxulow oo ah guddoomiyaha guddiga howlaha guud iyo gaadiidka baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in ay ka xun yihiin qaabka sharci darrada ah ee wasaaradda warfaafinta ay u martay u kala wareejinta maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho shirkadda s k a iyo shirkadda cusub ee maanta sida rasmiga ah ula wareegtay asigoona sheegay in baarlamaanka soomaaliya aan la soo marsiinin heshiiska loogu wareejiyey xilka shirkadaasi cusub runtii anaga kulleyba guddi ahaan maalin hore wasaahinta sida xaafadda aan qofka taqaanaa kulleyba wararka akhrinana waxay ahayd wax badan oo halaysan oo aan tilmaamayna iyo annagoo ka digayna laftigeeda sharciyadda aan mataqaana la hareer marin iyo in shirkadda cusub mataqaana kulley la doonayo in xiliyadanba lagu wareejiyo garoonka oo mataqaana kulleyba heshiiska xagga dhinaca xukuumadda iyo ay wadagaaleen oo muddo badan ku jiray in baarlamaanka la geeyo oo baarlamaanka kadib wixii ka dambeeyana ay noqdaan mataqaana sida sharciyadda mataqaan wadadeeda loo maro ay ahaan danta aan annaga guddina ahayd haddana sii aan ku taagnayn mooshinkana ku saabsanaa guud ahaanba heshiiska rararka uu mataqaanaa waana aad iyo aad marka waana mid kulleyba aad loo soo dhaweeyey waana mid wax kasta oo baarlamaanka maraana sharciga xaggeeda ah kal hore ayaa mooshin midkani oo kale ah waxaa loo gudbiyey guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya inkastoo markii dambe uu si guuldarro ah ku dhammaaday iyadoona xukuumadda federaalka ee soomaaliya ay tahay weli mid sii shaqaynaysa dhanka kale saraakiil boolis oo ka socota amisom oo hordhac u ah ciidamo boolisa oo la gey doono gobolka hiiraan ayaa gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan iyadoo halkaasina si diiran ay ugu soo dhoweeyeen ciidamada dalka jabuuti ee amisom ka tirsan ee halkaasi ku sugan iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ee gobolkaasi hiiraan mas-uul ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya ee ku sugan gobolka hiiraan ayaana sheegay in saraakiishani hordhacay u yihiin ciidan la filaya dhowaan in la gaarsiiyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan kuwaas qayb ka noqon doona howlgallada looga soo horjeeda maleeshiyaadka al-shabaab ee dhibaatooyinka ka waday muddooyinkii lasoo dhaafay qaybo ka mid a gobolkaasi hiiraan ciidankan booliska ah ee la geynaya gobolka hiiraan ee ka socda amisom ayaa waxay ciidanka soomaaliya ee booliska kala qayb qaadan doonaan sugidda ammaanka iyo sidoo kale soo celinta kala dambayntii gobolka hiiraan iyo guud ahaan dalka soomaaliya iyadoona ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom ee ka socda dalka jabuuti howlgallo maanta ay ka sameeyeen magaalada beledweyne lagu soo qaqabtay tiro dad ah kuwaasoo lala xiriirinayo in wax gacansaara ay la leeyihiin maleeshiyaadka al-shabaab bismillahi raxmaan iraxiim maanta waxayna soo gaaray ciidamo ka socda african unionka oo amisom boolice ah ciidamadaasi waxay kala socdaan afar wadan sida nigeria sirleon uganda iyo ghana waa ciidamo muxuu ahaa saraakiil amison boliis ah oo hordhac u ah ciidamada boliis oo imaan doona gobolka hiiraan waxaan filaya ciidamadaasi mar hore waxay noogu saraakiishaasi mar hore waxay noogu yimaadeen bishii hore bartamaheeda waxay noogu yimaadeen si kormeer uga dhambeeyaan qaabka shaqada boliiska oo gobolka haddana si rasmi ay usoo degeen waana qaybtii ugu horreysay warkii oo aad kala socoteen wardheer rediyo a khiyaarta qiimaha leho waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu